asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa khiyaartan dhugunsida hayta meelin weyb waa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ha ka dhowaada warkan haminimo qodobadii sinka dheega doontaan weyba ku mid ahaa ansixinta hindisha sharciyeedka dhismo maamulada degmooyinka iyo geeka markale la horjeeyey baarlamaanka koonfur galbeedyona ood aqbaryada ka ansixiyeen qodobadii la horjeeye wareegii koowaad ee tartan aqooneedka bilo barakaysaga ee ramadaan ayawada warsan iyo meel gebagabe marahaya boqol konton qoys oo bayrasho iyo sanadkan beerada ayaan ku engegaya hadeere magaalada baydhaba faahfaahinan weybaa ku baahaytay qarax geeka kudhii magaalada kismaayo ugaas xasan ugaas khaliif oo ku mid hayay dubabka dhaqanka gobolka hiiraan iyo geegkalaa ka dhawaay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana aqbaraadka banaanka dhugunsidyaal weyba ku mid ahaa labaatan lama qof oo ka dhimatay shila kudhii hindi dalal carbeed oo xiriirkan jara dowladda qatar iyo weliba israa'iil oo xuustay geeka guuliya ku dirtay dagaalkii carabta
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsidyaal hamiin fayle hamiinnama isniin ow talaadana galahayda daaragdan iyo ka eedanta shanta bililihaa sanadka lamada kun tomiyo toddobada ka dhowaada warkii ofisanga hindisi sharciyeedka iyo diidmada qayaxan ka hor surumeen xildhibaanada maamul goboleedka koonfur galbeed wasaaradda arrimo guda oo geeka reedland kanagi baarlamaanka iyo cod aqbaliyada ka ansixiyeen kureed markiyo ku doodan oyo aragan antiwal kubedel laga sameeye qodobo badan oo ka qoran ay hindisagan waybaha xaadiray kala fadhiga geeka toddobaadii siyeed mudana iyo ana xildhibaanada usumadalla aan ka hor aqri qodobadii yosalugunayeen oyo wasaaradda walku-bedel ka sameeytee kureed markiiyo wasiirada dhammeeyeen aqrinta qodobadii hindissharciyeedka wayba xildhibaanada bilaabana tiyon odayaan hindisaga waybana natiijadii codbixinta ka dhawaaqay guddoomiga baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekuna maye xildhibaanadii codayay tiradeeda ee toddobaatan iyo uu fadhiga soo qaada soo xaadiray lixdan iyo sagaal xildhibaan waxay ansixiyeen lixdan iyo sagaal xildhibaan waxay codkood ahaa ay ku siiyeen in hindashaciyadkaas la ansixiyo halka shan xildhibaan codbixintii xildhibaanada toddobaatan iyo kow xildhibaan ayaa ah codkoodii haa ku ansixiyey hindashaciyadkaas halka lix shan xildhibaan codkoodu maya uu yahay saddex xildhibaan waxaan xisaabnay codkoodii dadkii ka aamusa inay yihiin saa darteed hindashaciyadkaas halkaas ayaan ku ogolaanay sidaas ayuu ansax ku yahay
tumankii berliimeeya hayti markiiyo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed iyo diidmo koor surumeenga hindisagan oyo saluugsanaayeen haddana laa ku bedeli qodobo badan kureed markii reedlankanagi iyo geeka cod aqbalyada ka ansixiyeen dhammaan qodobada wareegii koowaad ee tartan aqooneedka bilo barakaysan ee wadi warsan iyo maraha iimayl gabagabe halow tawfiiq e halow radio warsan halow xaafadda ideedabi halow radio warsan weyb waa tartankii sagaalaad ee lanqobada tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo oo ku bahow idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weybana tartanka bilo barakaysan ee ramadaan iyo taabgeliyahayana guddiga garab walaal iyo shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo weybana dhinaga su-aalo ku caawiyahaya jaamacadda b i u saasoo kale meelo su-aalo dhextaalkaniyo ku caawiyahayaan macadka i b c tartankii xalay kubahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabiyaha ikoon dhexeeyay xaafado jale ideeda b i tawfiiq e tartankan lamadan xaafadoodan dhexeeye iyo ku duwanayay tartamadii hore ee xaafado horeen dhex mari weybana la sheegay indinta ku mid ee xaafado qadka kubati siduuse sheegahaya muxdiin xasan oo ku mid hayay guddigii daadiyahay barnaamijka dhegaystayaaalka iyo lamada xaafadoodba walin sheegaane intii marlamaad qadka si ula kacay injareen xaafadda ideeda b oo tartan uu ku kula dhexay tawfiiq ee antiis astaanta dhextaalka ka jartay ee jawaabta una sugaani lamada daqiiq haytina lama jeer iyo teleefoonkii kanagni xaafadda ideedibbi iyo ka tartamayeen qobad qobad waayeen teleefoonka ama ku jawaab waayeen marka guddiga wali go-aanka deeray maadaama markii kuwad khadkiyo jaran uun ha kanagni khadkaha geliyni mar lamaad jaran lama jeer kalena teleefoonka idaacadda kula hadalni oo teleefoonadani dhugunsideen oo ku jawaab waayeen gabagabadii natiijada lamada kooxood ee xalay tartamay jawayba ka dhawaaqay bishaar mayow mukhtaar oo daadiyaalka barnaamijka tartan aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaan kumid haye haddii aana ka nagada natiijadii lamada kooxood mase lamada xaafadood ee tawfiiq ee yoanay ideedidbi yoandhiasatan su-aaladan korej weliba la weydiiyey tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee meele ideedidbi su-aalo lamaad yeeda sii lahayti haabahaaso lamada kooxood iyo gelinkii hore waliba iyo mase haftaamkii hore iyo haytito iyo guud ahaanba natiijada tiidiyo walgool ama isku dhelina islamarkaasaytina ebriyon ebriya haytadayo kasii dareeraan taasayti daraadiya kooxda xaafadda tawfiiq ee laka magacaabo iyo isbedel weyn yeeda samaysay daraadiye waliba yeedahaytay toye lakoyti shan dhibcood oo nadiifa taas oo meel su-aali iyo qadka teleefonka ku bixin tartamyaalka ideeda b yeerlahaytay laka wareejiya tawfiiq ee sidaas daraadiye lama dhibcood iyo kala habeento ka faa'iidaysahayti inay saasoo kaleeto iyo nafsis ahaantiyoba markaas iyo aan la haayeen taasoo ka dhikaasi in shan dhibcood iyo la koyo meelo tartamyaalka xaafadda ideedabi iyo ilaa iyo nay li eber eber eber intan ka goranta taasayti iyo guud ahaanba walnaba markaasaytin shan zerota shan iyo nay eberya ka dhammaatay tartankii oo ka tawfiiqa iyo nay ideedabi indhexaytina shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo ayaa weli ku dareera tartan aqooneedkii bilo barakaysan ee ramadaan ayaan qabatay tumanka xaafadood weybana amiin dembe oo ka eg wareega koowaad tartamo doonana xaafado shale salaamey ee iberdaala biye boqoli konton qoys oo beerogow iyo sanadkan beeradan ku injegaan iyo hadeereen guda magaalada tan baydhaba faahfaahinta warkan weybaninhaye mukhtaar sheegaadan dalmara mayba laka jaree wakhtigii dadka beeraleyta iyo sugaayaan nagi roobka oyo fadaayaan ini markaas haankabaha dalagyadii shalga disnaay ee abuurumeen yadhinihii kale mayba yana ha ziyaadeen dad bogtaal horle oo hadeerayaan beliskum baydhow hanasoriid haankanagadaw meeloogiyo ku tabeen iyo oo dadkii heraaykahay ee ka sugunayay deegaanadii dadka hordhaan hanku bogtaaleen oo haysadeen hiraayki misgeedi i gelayti i digirtahayti waanan isticmaaleen abuurkii beero ee dowko yaar mayba sheegohan ini dalagyadii shalgadisna iyo abuuradeen iriku enjejiidi iyo odhawaay nagili sugaay boqol i konton qoysa dad unku yarayn iyo hadeereen beledkun baydhabo waana hakabiireen kaamamka kiyaalan ilintun beledkun iyo oo kumid ayi kaamka e d c one dad eedan badan oo owlaad i dadwin i hanraab iniska jarayo hordhoomeen siduuse sheegaya horroogiga kaamkaas kaamka a d c one ee ku-xigeenka ahay hadda kaamkan cusub haniindirsi magaashi way laarey bakale a d c iyo laaree kaamkaas anoo ku hadalaaw anoo ku hadalaaw kaamka haniindirsi gabartaas walaale ee yeelanka weeli gudoomiye ku-xigeen warada dhamma guddoomiyaha hore la islalate laakiin yeeda guddoomiye ku-xigeen ee maamulba maamula xige haddii ilaahay aro dadkan codsisoo ahaa oo unuuna codsigaan ahaa dhammaadan hamiin yoo niili baryeen ciida aan ka dhabooni hadda mayan baahangnaaha anii dadkan la hadeeru se walaalnimo e oo ma aragti qiimeyn dadeed ee un haniin deeru oo dadkan la hadeeru unamaguriid jarno dadkan hadda dorano oo dhamaashid ee walaaladan gelin haqaanay walkasta haqaanay lamadan beri shaleeninka damboytay walay un idaha ku noognay sidoo kale mayba la sheekaysanay mar unu bogtaalaha ayndheendheeyaani oo ka sugan kaamka e d c one iniyo eyin dada marxaladun iyo ka kelifti iniyo reeda han bogtaalan iyo eta nagi roobka oyo sheegeen ini la waaye taasniye markuun dadka n sabaro waayen waana haku tabeen iyo oo arantun ku hadalayaanna mayba ereena digadiyaku bogtaali abaaraha na gali dhamasanaysa dasanee aradan abaarsati eeraa laka fuulo hoolo oonga noo dhamahay hasku bogtaalnay mursunka gargaarkeed iyo waa umato meelin badan da aaranka jarkoyna subhaana gan ordhanhay beerta abatohayn beeray abaarsadeen dhan beerta abatee lamasano beertiis walanka bananteeriwe haku bogtaalnay islaanka gargaarka dhiibaabkooy kadhaha nooladana gali inta hobalkooyna walaalaankoyna way hay-adingaha ka degnay way walaan dhahneen qaraamay kaarkooyhaneen qaraamay gurigahaneen qaraamay ka noolan waybaxa ku bogtaalna erba ka laylaleeyey beeraha noonka noolayna beerta abatihaayni heela wiignama gabne walaa riyaago ele gabniyona baahale noo dhamayti lamasan ilaa naysa disina beeragana misgama kabana hallugayni sheegada way bajidka ka jarni shamiinga dhataa ka jarni koyni ulaadayn awsha murugan hoobuna koyni shimaradana hirdaa saakadana galadaa naftiye mursunga isii ilaahay mahadii shukr leeree way fadaana intiina nana noolay naniila qaabalo nana noolay owlaad aqoon ee wadna owlaad aawsha aan roogna wadna hanooga dhabaataysanna nana noolay oo fadaana magul shagada maniila jaro owlaaday aawsho aman dhowba ma aragna jiha ilaahay meel jaro nabishi maqaar laawaytii la sheegaan ila deeriya taawiyay oo kasiis igna jifi salaadi ma baragne ban jiha ilaahay meel jaro nabishi hoyinka mardaboytay halsamii dhowr maaran irkii dhulkadhatee meel jar ma sheego kor ma dheegna adeer un hadda hana qaabilay oo nii roogo uuna aago hibulo araanoona ma jaro way baaga jeeriyay intiina masaakinga ana wadanka anaba ha ku ganay maslunka una koyn nana qaabilo hunguri nana siyo nana noolayo falaanay dhabaataysana
dadkun bogtaale yam ku gadisan hani hor may baaniha ka eedeyna waqti la ka guda jaro bilo barakaysan ee ramadaan sadaraabiye mayba dowladda goboleedka maamulka gobolka degmada iyo weliba bulshada iyo edyo unka direena sidii yo lanku gargaari lahaye dhibaatooyinka iyo haysadaan ediniga nolole waana lahan deersii lahaye waliyo ka afursadaan maadaama iyo ka jaraan gudashada bilo barakaysan ee ramadaan ciidamada booliiska maamul goboleedka jubbaland iyo faahfaahin gubyan qarax geeka kudhay magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbalanda qaraxan oo hay kolle kaduugi saldhigga booliiska magaalada kismaayo gadaaliisa iyo weyba ka dhaawacmay sadde qof sidii u xaqiijiyeen saraakiilla ciidamada booliiska jaamac axmed hasan oo ee afhayeenka ciidamada booliiska maamul goboleedka jubbaland iyo warbaahinta ay sheegay sadiida qof ee ka dhaawantay talijiya isbitaalka yaala magaalada kismaayo afhayeenka ciidamada booliiska maamulka jubbaland iyo saasoo kale boos tilmaamay inta ciidamada ammaanka iyo wadaan howlgallay baaritaana iyo ka sugahayaan amniga magaalada kismaayo in arrintaa waxba kama jiraan waa aqbeen waxay hadda dadka bombolinayaan oo ku sheegayaan meeshuna ma ahan xadaan gudaheeda waa derbiga dambeeta oo dibadda xigta weeye ma garan meel qashin ay ku joogeen annagu hadda waxaa baaris baan ku jiraa waxaanu inay ahaayeen xaagadahan ay gaadkii ku shubaan oo meesha qashin ahaan ugu jidhay iyo inay ahaayeen haddaad kaleto baaristeedaan hadda wadnaa waxaa ku dhaawacmana ma ahan ciidanka waxa weye saddex qof oo dhalinyaro ah oo shaqaba oo meesha derbiga sijeedka oo banaanka jabcadaha geeskiisa taagnaa oo meesha dabka ay ku shideen filistood uu gaaray weye iyagana hadda isbitaalka ugu daweynaya wax dhimashahay ma jiraan inta aan kuu sheegayo weye ugaas xasan ugaas khaliif oo ku mid hayay duubabkii dhaqanka gobolka hiiraan iyo geeka switzerland ka dhawaayay magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan warbixin arrintaas ku saabsan weyba beledweyne hanin ku daray bashiir cabdulaahi ismaana ogaas xasan ogaas khaliif oo ka mid a duubabka dhaqanka oo maalmihii ugu dambeeyey ka maqnaa magaalada beledweyne ayaa dib ugu soo laabtay maanta magaalada waxaana garoonka diyaaradaha ogaas khaliif ee magaalada beledweyne kusoo dhaweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka waxaana ugu horreyntii ka hadlay qaar ka mid a dadka ka qayb galay soo dhaweynta ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo beryahanba muddo dhowr laba bilooda ku maqnaa magaalada muqdisho waxaan kusoo dhaweynay gobolka hiiraan degmada beledweyne airboortka ugaas khaliif waxaa soo dhoweeyey dhammaan qaybaha bulshada ee reer beledweyne oo aan u kala harin oo ay u horreeyaan odayaasha dhaqanka dhallinyarada aqoon-yahanada ururada haweenka dhammaan ururada bulshada waxaana loo soo dhoweeyey si mug iyo miisaan leh iyadoo in badan loo hamuun qabay imaatinkiisa waayo baryahan labadan biloodu naga maqnaa dadku baahi aaday u qabaan imaatinkiisa si qiimo badan sharaf badan karaamo iyo cizi leh ayaa loogu soo dhoweeyey dhaweynta hadayna aynu ka raacnay macnaha ku hadlaynaa magaca aqoon-yahanada iyo bulshada qaybka intaba waxaan leenahay ugaa soo dhawow
alxamdulilah ilaah mahad iskale ugaaska beryahan waa laga maqnay yaanta wuxuu ku maqnaa magaalada gobolka banaadir xamar oo ku maqnay si nabadgelyaha uga soo degay ilaahayna waa si nabadgelyaha ku wada nabad sharaf iyo raag iyo ramadaan wanaagsanaa ku wada nool lah waa bilahi tawfiiq qaliib ugaas rooble ayaamaha wuxuu ku maqnay magaalada muqdisho wuxuu ku soo noqday gobolka hiiraan wuxuu u yimid dadkiisii dadkiisii oo dareen la waxaa soo dhoweeyey odayaashiisii ee, dhallinyaradiisii culamaa udiinkiisii aqoon-yahanadiisii dhammaansi farxadlaa lagu soo dhoweeyey soo dhowaa baan leenahay si nabadgelyaha ayuu uga soo degay waxaana soo dhoweeyey dhammaan odayaasha aqoon-yahamiinta indheergaradka haweenka bulshada qaybaheeda kala duwanna way soo dhoweeyeen si nabadgelyana way u soo dhoweeyeen ogaas xasan adas khaliif ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku maqnaa magaalada muqdisho isagoo kulamo kala duwan la soo qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya inkastoo uusan weli ka hadlin ogaas xasan ogaas khaliif waxyaabihii uu kala hadlay dowladda soomaaliya bashiir cabdullahi cusmaan radio warsan beledweyne meel warkaasi ugu kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo sidii u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta dalka hindiya in ka yaraan labaatan lama qof iyo ka dhamatay kureed markii bas iyo ka safarayeen uuse kadhi baabuur kale oo maray gobol ku mid ee dalka hindiya shalkan iyo ku dhii magaalada barilla oo lama boqol konto iyo kow kilomitran jarta caasimada lugnaan geed ka yiraabtay sarkaal sare oo booliisa ayaa sheegay intii labaatan lama qof iyo ka amuudeen waana isu sheegay intii burbur weyn usaadeeri baabuurkiiyo saaranaayeen sacuudi carabi masar baxreyn iyo niseedowka imaaraadka carabta iyo xiriirka diblomaasiyin jarin dowladda qatar iyo-on iyo ka-eed ayan antii deganaanshalaan kuwadda gobolka wakaalada wararka ee sacuudi carabiya sheegday intiya dowladda sacuudiga iyo ku hirintii xadshe dowladda qatar waaniga arrintaas sameeyasa dhammaan nisdararowka dhulka biyo iyo hawada wakaaladda weyba ayaa hiigitay sarkaal sacuudiyaange oo sheegay intii uusa unkagoon layay intii ammaanka qaranka iyo ku ilaaliyeen halista argagixisada iyo xagjirka masar yasaa soo kale sheegtay intii dhammaan baabuurta qatar ku hiritii hawadiye iyo dekadooshes sidii sheegday wasaaradda arrimo binaanka dalka niseedowka imaaraadka carabta iyo diblomaasiyiinta qatar unqobadi antiyoo dalashaku ku bahan afartiis iyo saacadood gudaasho iyo-ona ka eedayaan qatar antiya maalgeliyaas argagixisada wakaalada wararka ee baxreyn iyo sheegdiyana anti dalshe use calaaqaadka anjare qatar sababtan yeeta antiya jiljilday ammaankii i deganaanshigii baxreyn dalalkaas wayba qatar ka eedayeena antiyo taageereen ururada argagixisada anka dambeyntiina munaasabada qoontonka sana guuradii ha ku wareegatay dagaalkii lita maalmood ee dhexmar israa'iil iyo carabta ayaa hadda ku dareer israa'iil weybana maamusahayana guuliya ku deereen dalalkaas ayoo ku qobsadeen wadamada carabta ee dariska la-e dhini kaleed falastiiniyiinta iyo ka baaqeen tallaabo caalamiye olha ka afjarow haysadowka israa'iil iyo ka haysata dhulkii qobsatay sanadkii kun sagaal boqol liidii todobadii waybana fadahayeen anti mustaqbalkiiyo helan wadamadiio konton sano ka hor israa'iil wayba weerar rayaable ka qaaday ciidamada irka ee masar meelaasooyo ka burburyeen inta badan agabka ciidamada irka ee masar weerarkan israa'iil iyo ku dambeeyey kureed daandadsigii xukuumadda qaahira islamarkaana taas oo israa'iil gacan ku siidi inti guul ku deerta dagaalka dareeri muddada kooban oo yasaas oo kale ku qayb qaadeen dalalka jordan ee suuriya israa'iil iyo dagaalkan ku qabsatay dhul ku tirsan sadedal oo carbeed oyo ku midata barinka khaza daanta galbeed iyo bariga magaalada qundus israa'iil iyo reedan xasuusada hayta walayoon aragayaan gebagabada hamigii dadka yahuudda iyo ka taamayeen lamada kun oo sana antiyo reedan ku nagaday magaalada qudus iyo goobo barakaysana falastiiniyiintiyan isticmaalahayaan xuskan antiyo kabaaqahayaan anti la qaado tillaabooyin cusub oo ku dhange deegaamayeyntii iyo wadaan israa'iil iyo falastiin lan aqoonsadahaye dalyolayin islamarkaaniyo xuduudasho ka salaysanyeen kii kun sagaal boqol lihidii todobadii warkii akhyaari hamiinamada idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareer tagna surunkanganinkaigi warkaana shur ismaaciil axmed ee sinsaarti waana sinla dareer siyaasi asaabtay oo kala qayb qaatay aan mahadnagay isina ka mahadsanteen dhugan sidoo ka warkii hamiinama